أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi raxmaan iraxiim ciid mubaarak dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo amiirka mujaahidiinta bariga afrika ayaa dadka muslimiinta ah ugu hambaliyeeyey munaasabadda ciidulfidriga kadib kelimad muhiim ah oo ay baahisay mu'asasada alkataa'ib bulshada ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ayaa maanta si weyn ugu dabaaldegaya munaasabadda ciidda iyadoona saaka fagaarayaal lagu tukaday salaada ciidda dhegaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada warka duhurnimo iminkana isagii oo dhammaystiran amiirka mujaahidiinta bariga afrika ayaa dadka muslimiinta ah ugu hambaliyeeyey munaasabadda ciidulfidriga kadib kelimad muhiim ah oo ay baahisay mu'asasada alkataa'ib sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen xaaris cabdulqaadir kelimadan uu jeediyey sheekh axmed cumar abu cubayde xafidahullah amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ciwaan looga dhigay wallaahu yu'ayidu binasrihi man yashaa ayaa ah kelimad xiise badan oo la dhegaysan karo muddo soddon iyo afar daqiiqo waxaa inta la dhegaysanayo kelimadan uu sheekhu midhacsanaya dhinacyo kala duwan oo ka mid ah xaaladda uu dalku marayo isagoo sidoo kala diray fariimo muhiim ah dardaarano hoggaaneed oo qayimana u jeediyey mujaahidiinta iyo si guud raaciyadiisa ugu horreyn waxa uu sheekh abu cubayda kelimadiisa muslimiinta ku nool caalamka ugu hambeliyey munaasabadda ciidulfidriga ee sanadkan kun afar boqol toddoba afartan hijiriga ugu horrayn waxaan allah ugu mahadnaqaynaa inuu si nabad a noogu dhammeeyey bisha ramadaan ee barakaysan qof kasta oo soo gutay fariidada bisha soomka wuxuu ku faraxsan yahay ciidulfidriga halka maalinka qiyaamana uu ku farxayo soonkiisa xilliga uu la kulmayo allaha subxaana wa tacaala qaala rasuuluullaahi sala allahu calayhi wasalam walisaa'imi farxataani yafraxuhumaa idaa aftara farixa bifitrih wa idaa laqiya rabbahu farixa bisawmih waxaan halkan salaan iyo hambalyada munaasabadda ciidulfitriga ee kun afar boqol afartan iyo toddoba kula wadaagaynaa dhammaan dadka muslimiinta ah meel weliba oo ay joogaan gaar ahaan mujaahidiinta ka jihaadaya jabahaadka kala duwan ee caalamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wa taqabbal allaahu minna wa minkum saalix alacmaal waxaan allah weydiisanaynaa inuu naga aqbalo soomkeenna qiyaamkeenna qur'aan akhriska jihaadka iyo daacada aan gudannay bisha ramadaan ee aan sagootinnay allahna ha nagu daro kuwii naarta laga xoreeyey kuwa laga aqbalay acmaashooda ee laga raalli noqday kuwa helay naxariista rabbi dembidhaafkiisa iyo jannaadkiisa intaas kadib waxa uu sheekhu tadarruqay arrimo badan oo ku salaysan xaaladda uu dalku marayo gaar ahaan waxaa ugu horeen uu ka hadlay qadiyad bilo ka hor soo gudboonaatay oo fijicisay muslimiinta soomaaliya taasoo ah ictiraafku sheegga dhex maray maamulka yuhuudda iyo midka somalilan aqoonsiga yuhuudda gobolka waqooyi galbeed ee soomaaliya muddo ku dhow soddon sano wuxuu gobolkan la soo noolaa tiiha ictiraaf raadinta waxayna jahawareer ku rideen bulshada muslimka ee deggan waqooyi waxaa soo maray mas-uuliin wada damiirlaawayaal ah mid kastana wuu kaga tegay bulshada muslimka ah taariikh mugdi ah oo u horseedaysa waxaan la maadin calayhim minallaahi maa yastaxiquun tusaalaha ugu dambeeyey ee muujinaya heerka liito ay madaxda murtadiinta gaareen ayaa ah in lagu casumo magaalada hargeysa yuhuudda allah u lacnaday loona aqoonsaday inay tahay maamul xaq iyo jiritaan ku leh dhulka falastiin labada agagas ee iskaga kala dambaysay maamulka waqooyi oo khajal iyo yaxyax midna aan lahayn ayaa qaaday tillaabooyin caddaynaya camiilnimadooda intay la eg tahay taasoo ay hadda fagaaraha la yimaadeen waxaa ku nool waqooyi mujtamac leh culimmo cuqaal indheergarad macallimiin iyo xufaadul qur'aan miyuusan xil idinka saarnayn dhowridda diinta dalka iyo sharafta bulshada waqooyi deggan miyaadan ahayn dhashii sheekh bashiir miyaadan ahayn fici sheekh abusubayr maxay tahay wejixumada ka weyn in dad ka soo jeedo deegaanka kuna dhashay laguna yaqaana bulshada dhexdeeda anshax iyo dhaqan wanaagsan inuu xabsi ku mutaysto war sidan ka daaya warduhu dadkiinna ma ahan halka murtad cirro ku dhiirraday si bareer ah oo aan geed loogu gabban inuu dalka ku soo dhoweeyo yuhuudda uu allah kitaabkiisa noogu bayaanayo xumaantooda waa inaad maanka ku haysaan inaadan ku sii jiri doonin nabadda in badan aad haysateen maxaa yeelay waxaad farqaha ku soo ridateen dadka dunida guudkeeda ugu liita xagga ballanfurka dabamaryaynta waxayna ku sifoobi doontaa waqooyi filistiinta labaad ee bariga afrika haddii aan la helin dad ka hortaga waxaa ka soo socda waqooyi soomaaliya wuxuu allah ummadda ku ibtileeyey kabsidyo u hoggaansama wax kasta oo dadnimada ku xun towtowlaynta maamulka ka dhisan hargeysa yaysan dadka ku kadsoomin inta ay soo bandhigeen waxaa ka weyn inta qarsoon oo wakhtigeeda la sugayo maxaa la gudboon bulshada kala duwan ee dadnimada ku dambayso waxaa idinla gudboon inaad cirro iska qabataan maanta ayuuna mudan yahay in layska qabto intuusan carafaadka filistiin idinku noqon inaad iska gaartaan dalka adinka ayaa iska leh waxaad taqaannaan nabad iyo dagaal waxay galaan culimmada maanta waxaa saaran waajib ka beddelan kelimad laga jeediyo masjid cuqaasha waxaa la gudboon abaabul ka xeel dheer erey golo laga yidhaahdo da'yarta hadda soo kacayso waxaa hor yaalla inay kala doortaan liidnaan weligeed aanan ka hari doonin iyo cizi iyo sharaf ay xoogow dhiigga maanta u huraan balse ay iyaga iyo jiilasha ka dambeeyaba u aayi doonaan insha allah gobannimo waxaa lagu helaa gawrac iyo dhiiga gaajo iyo halaag baa la mudan gooshinnada dhowe ninkii go'idda diidow adaa gabayalkaagii alaysa minkum rajulu rashiid iyadoo sii socota kelimadan xiisaha badan ee sheekh abuu cubeydda allaha xifdiya kaga hadlay arrimo muhiim ah oo isugu jira waaqaca dalka uu marayo iyo dhanka kala qaadaa dhigidda qadaayaadka masiiriga ah wuxuu amiirka soo hadal qaaday jabka iyo fashilka ku habsada kufaarta soo duulayaasha ee afrikaanta isagoo mujaahidiinta ugu baaqay in aysan moogaan fursadda ah in la gaaray wakhtigii laga argoosan lahaa gaaladaasi loogana goyn lahaa wixii ay geysteen mujaahidiinta waxaan leennahay waxaa la joogaa wakhtigii saliibiyiinta laga aarsan lahaa lana tusi lahaa abaalmarinta dhibaatooyinkii ay u geysteen dadkeenna waa inaad soo xasuusisaan dagaalladii waaweynaa ee lagu naafeeyey ee taariikhda galay qaala allahu tacaala qad kaana lakum aayatun fii fi'atayn iltaqataa fi'atun tuqaatilu fii sabiili illaahi wa ukhraa kaafiratun yarawnahum midlayhim ra'ya alcayn wallaahu yu'ayidu binasrihi man yashaa inna fii daalika lacibratan liuli labshaar kun la dirira idinkoo konton ah waydun kaafiyiye kurka sare haddii laydin jaro kubabka meermeersha waaqica aan ka soo sheekaynay ee isbahaysiga afrikaanka waxaanan ka duwanayn dowladda riddada ah ee fadhigeedu yahay muqdisho waa dowlad labaatan sano lagu talantaabiyey kumannaan ciidamo shisheeye oo afrikaan ah iyo balaayiin doolar oo ka imaanaysa yurub maraykanka iyo dowladaha khaliijka hadafka laga lahaa dhiigga afrikaanka iyo dhaqaalaha reer galbeedka ee ku qulqulaya soomaaliya wuxuu ahaa inay dowladaha gaalada caalamka dalkan ka yagleelaan maamul ku shaqeeya mabaadi'dooda kaas oo la rabay inuu beddelo maamullada wilaayaadka islaamiga ee la doonayey in la burburiyo allah ma qadarina suurtagalnimada arrintaas ayaa noqotay mid mustaxiil ah maanta ayaynu ugu rajaxun yihiin intii uu soo socday xarjadka loo maray xaqiijinta damacaas isbahaysiga kufaarta afrikaanka iyo xulufadiisa reer galbeedka waxay si wada jira uga quusteen nidaamka siyaasadeed ee dalka waxay ku guuldarraysteen inay murtadiinta u dhisaan dowlad midaysan oo awood leh oo siyaasaddeeda iyo ciidankeedaba hal talis looga arrimiyo waxayna maaro u waayeen khilaafka madalayska ah ee ragaadiya madaxda xukun jacaylka ku suntan ee gu'yiga kordhaaba garaadxumo ka sii dhexlayay qaala allahu tacaala inna aladiina kafaruu yunfiquuna amwaalahum liyasudduu can sabiili illaah fasayunfiquunaha humma takuunu calayhim xasratan huma yuklabuun waaladiina kafaruu ilaa jahannama yuxsharuun ma hilmaamin inuu kelimadiisa ku lifaaqo kelimaad bogaadin iyo dhiirigelin ah oo u dirayo geesyada ku jilbi xoran furimaha hore kuwaas oo uu mar kale dariinsiiyey ahmiyadda camalka jihaadka ee fadliga badan ee ajirkiisa ay ka qatan yihiin malaayiin ka mid ah muslimiinta ku nool caalamka waxaan halkan salaan iyo bogaadin uga dirayaa mujaahidiinta ku dagaalamaya jidka allah iyo owliyada saadiqiinta ah ee u taagan difaaca diintooda dalkooda iyo dadkooda kuwaas oo uu allah gacmahooda ku fashiliyey dhagaro badan oo uu cadowgu u soo maleegayey dalkan iyo dadkiisa labaatankii sano ee la soo dhaafay walaalayaal wuxuu maanta allah idiin doortay mid ka mid ah acmaasha ugu sarraysa ee allah loogu dhowaado oo ah aljihaad fii sabiiliillaah qaala allahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu allaha wabtaguu ilayhi alwasiilata wajaahiduu fii sabiilihi lacallakum tuflixuun halganka aad maanta ku jirtaan oo aad kula dagaalamaysaan gumaystaha gaalada waa midka maanta wilaayaadka islaamiga ka dhigay dhul ka madax bannaan xukunka dimuqraadiyadda laguna oogo shareecada islaamka iyadoon looga baqayn loogana hebaysanaynin mid goodiyey iyo mid nagu gallad sheegtay intaba jihaadkiinna waa midka walaayaadka islaamiga ka dhigay aag ka badqaba faragelinta boobka iyo belelqada dalka ka socota ee lagu kala qaybsaday khayraadkii dalka u lahaa waa midka ka dhigay buqca uu soo magan galo qof weliba oo ka soo cararay dulmiga fisqiga iyo fasaadka buuxdhaafiyey dalka waa midka ka dhigay goob ay u soo haajiraan dumarka axraarta ah ee lagu soo dhibaateeyey dhulka gaalada ee doonaya inay xijaabkooda siriigtooda iyo diintooda ilaashadaan waa midka ka dhigay dhul qof weliba oo mar u naawilayey inuu jihaadka ku hoos noolaado shareecada allaah uu soo maciinsado kuna helayo xorriyad iyo nabadgelyo uu ka soo waayey dhulkii uu ku dhashay ama ku soo barbaaray walaalayaal waxaad u soo dhabar adeegteen taxadiyaad aad u adag oo ina soo maray guusha dhabta ah ee aan higsanayno ma aha in magaalo la furto ama xerar cadowga la xasbiyo balse guusha dhabta ah waa inaad ku mitadaan diintiinna siina joogtaysaan jihaadka aad ku jirtaan qaala tacaala fa imaa nadhabanna bika fa innaa minhum muntaqimuun aw nuriyannaka aladii wacadnaahum fa innaa calayhim muqtadiruun faistamsik bialadii uuxiya ilayka innaka calaa siraatin mustaqiim wa innahu ladikrun laka waliqawmika wasawfa tus'aluun maanta waxaa ina saaran waajibka culuskii hore ogaada maanta waxaad dilaysaan ma aha haraadigii mooryaantii ridowday balse waxaad hor taagan tihiin dad xumbaarsan raayada saliibiga iyo cilmaaniga waa wiilal wata magaca soomaaliya laakiin u dhaartay difaaca danaha saliibiyiinta caalamka afrikaanka iyo calmaaniyiinta taas oo keentay in loo xiro astaan ka tarjumaysa jinsiyaddiisa soomaaliga ah iyo astaanta dawladda uu ciidanka dhabta u yahay sida maraykanka turki imaaraad iyo kuwa la midka ah taas oo muujinaysa xaqiiqada uu caskarigaas xumbaarsan yahay iyo hadafka uu u dagaalamayo ugu dambeyn wuxuu sheekh axmed cumar abu cubayda tahniyadda ciidda la wadaagay maamulada wilaayaadka islaamiga isagoo dhanka kale bulshada muslimka ee ku nool wilaayaadka uga mahadnaqay ka qayb qaadashadooda dadaalada gudiga gurmadka abaaraha uu ugu adeegayo dadka ay abaaruhu saameeyeen kuwaas oo sidoo kale duco hawada u mariyey waxaan sidoo kale fursaddan uga faa'iidaysanayaa inaan salaam iyo bogaadin u diro maamulada walaayaadka islaamiga iyo makaatibtooda kala duwan ee u taagan waa adeegidda bulshadooda waxaan si gaar ah u bogaadinayaa guddiga gurmudka abaaraha iyo gurmudka ballaaran ay u fidiyeen dadkii ay saameeyeen abaaraha waxaan sidoo kale u mahad celinayaa bulshada ku nool walaayaadka islaamiga iyo siday uga wada qayb qaateen gurmadka loo fidinayey dadkii ay abaaruhu saameeyeen haddii ay yihiin culimmada nuqabada mujaahidiinta aqoon-yahanka ganacsatada dumarka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan allah idinka abaalmariyo khayrkaas weyn ee aad u istaagteen meesha aad ka keenteenna beddel ka khayr badan ha idinkugu beddelo qaala allaahu tacaala wa tacaawanuu cala albiri waaltaqwa walaa tacaawanuu cala alifmi walcudwaan wa can saalim can abiih anna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam qaal almuslimu akhu lmuslim laa yadlimuh walaa yuslimuh man kaana fii xaajati akhiihi kaana allaahu fii xaajatih waman faraja can muslimin kurbatan faraja allaahu canhu kurbatan min kurbi yowmi alqiyaamah waman satara musliman satarahu allaahu yowma alqiyaamah waxaan maamulada walaayaadka islaamiga wulaadooda iyo cid weliba oo muslimiinta mas-uuliyad u haysa kula dardaarmayaa inay ku dadaalaan cadaaladda iyo hufnaanta caawinta dadka masaakiinta ah garab istaagga dadka taagta daran allahna uga cabsadaan dadka ay mas-uulka ka yihiin ayna ogaadaan in allah kala xisaabtami doono maalinka qiyaamo qaala allahu tacaala ina allaha ya'murukum an tu'addu alamaanaati ilaa ahliha wa idaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadl ina allaha nacimmaa yacidukum bih ina allaha kaana samiican basiira kelimadan la dhegaysan karo muddada ka badan soddonka daqiiqo wuxuu sheekh abu cubayda uu ku soo hadal qaaday arrimo badan oo ay ka mid yihiin xaaladda dhowaan ka soo cosboonaatay bariga dhexe iyo kuwo kale waxaana kelimadan ay ku soo aadaysa xil isbedelo gobolka iyo caalamka ahba si guud looga dareemayo dhammaan daafaha caalamka mahadsanid xaarifa bulshada ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ayaa maanta si weyn ugu dabaaldegaya munaasabadda ciidda iyadoona saaka fagaarayaal lagu tukaday salaada ciidda aan ku horumarno wilaayada islaamiga galguduud iyo sida maanta looga ciiday iyo walaalkeen marwaan moxamed
cid wanaagsan taqabal allaahu mina wa minkum saalix alacmaal maanta waa maalinta koowaad ee munaasabadda ciidulfitr mubaaraka taas oo maanta si weyn loogu wada dareemayo dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee galgaduud sida degmooyinka ceelbuur galhariiri ceelgaras webxo galcad iyo xiindheera iyo sidoo kale deegaan weynaha coos weyne ee wilaayada galgaduud bulshada muslimiinta ee ku dhaqan magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa maanta labada ragcadood ee salaada ku tukaday fagaara ku yaala degmada iyadoona ay soo xaadireen dadweyne aad u fara badan oo isaga kala yimid xaafadaha magaalada waxaa sidoo kale fagaaraha ku sugnaa culimo nabadoonno waxgarada iyo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee galgaduud oo ugu horeeya waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdulaahi abukhaalida kuwaasoo farxadda ciidda la qaadanaya bulshada الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم kadib tukashada labada ragcadood ee salaada ayaa waxaa goobta laga akhriyey khudbad ku bixaysay luqadda carabiga waxaana intaasi kadib goobta kelimad ka jeediyey waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduusha cabdulaahi abukhaalida isagoo bulshada muslimiinta ugu hambeliyey munaasabadda ciidulfidr mubaaraka
waxaa halkan ugu tahniyeynayaa muslimiinta dhammaantood gaar ahaan muslimiinta walaayaadka islaamiga iyo wilaadooda iyo aqaalimta ummadda soomaaliyeed ay degan tahay dhammaantood waxaan ugu tahniyeynayaa bixuluuli ciid ilfitri almubaarak hijri maanta la wada ciidayo in ilaahay subxaana wa tacaala midnimadaas iyo wanaaggaas ilaahay soo gaarsiiyey ayaa ugu tahniyeynayaa si gaara waxaan u tahniyeynayaa bulshada iyo muslimiinta deggan wilaayada islaamiga galgaduud hadday yihiin ragga camalka hogaansiyadii oo dhaqanka qabaa'ilka culimmada gabdhaha dhallinyarada iyo dulaabulcilmiga dhammaan waxaan leeyahay ciidukum mubaarak wataqabal allaahu mina wa minkum saalih alacmaal
intaas kadib waxaa fagaaraha dadkii ku sugnaa ka mid ahaa ugaaska beesha murursada ugaas cabdulaahi daahir axmed iyo gudoomiyaha golaha odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee galgaduud nabadoon miro weheliye culisow kuwaas oo ka warramay farxadda ciidda fariinna u diray bulshada waxaan leenahay dadka muslimiinta halkan hambalyo iyo bogaadin ayaan uga diraya dhammaantood waxaan leeyahay taqabalallahu mina wa minkum saalixa alacmaal muslimiinta caalamkao dhan in uu ciiday maantay isku si jamacana u iidayoo maanta aa ciiddoodii hal mar ilaahay kulmiyey waxaan leeyahay ilaahay camalkiinna sidaas asagoo jamacsan ilaahayday kaga aqbalo gaar ahaan waxaan fariin u dirayaa dadka muslimiinta ah ee bariga afrika ku nool ee jihaadka ku jira ayagana hambalyo iyo bogaadin ayaanu dirayaa waxaan leeyahay ayagana taqabalallahu mina wa minkum saalixa alacmaal ciidda barakaysan oo maanta meel kasta looga iidayo ilaahay ha nugu ciseeyo ilaahay dembiganaga ha ku dhaafo naarna allah ha nooga badbaadiyo guddigaas abaaraha waxaan leennahay ummadda muslimiinta meelay joogaanba wax alle wixii u haysta inay ka qayb qaataan dadka muslimiinta ah oo dhibaataysan ragga mujaahidiinta oo meel kasta maaragtay gaalada u taaganna ilaahay ha sugo gaaladana gacnahooda allaha ku asiibaan leenahay haddii aan halkaas ugu gudubna ceelbuur magaalada galhariiri bulshada ku dhaqan ayaa sidoo kale goob fagaaraha isku soo baxay saakay idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaana mikrofoon kala dhex qaaday bulshadii soo xaadirtay fagaaraha kuwaasi oo ka warbixiyey dareenkooda farxadeed ee maanta cabdullah xasan sibriyi waxaan joogaa degmada galhiiri gobolka galgaduud si wanaagsan ayaa looga iidaa si boqol boqol baa looga iidaa si aan la yaab leh oonan ummaddaanoo kale weligeed aan la arag oo masallihii iyo buuxsamay dadka ou jarmaday ou ku dukanayo intaas baan ku arkaa galhayri waaga iiddaanoo kale kuma aanaan arag ilaahay baana mahad uga haynaa hadda qofaan arag wax loogama sheegi karo marka allah idin barakeeyo maantana waxaannu joognaa masallihii degmada galhareeri cajiib leh oo weligeenba ina ku arkin saddex sannadood ayaan ku ciidayey weligii tanoo kaleeto kumaan arkin la'anna dadkii marka horeta intan way ka badnaayeen laakiin haddeer maantay dad badan yihiin masalluhu dadka muslimiinta taqabal allah mina wa minkum saalix alacmaal dadka aan haysana waxaan leeyahay ay soo haleelaan walaayaadka islaamiga ah oo nabadda iyo barwaaqadu ay ka jirto meelaha ay ka jirto shirkiga iyo fasaadka iyo dimuquraadiyadda iyo kufriga ilxaadka inay ka soo tagaan saasaan leeyahay
cabdimuhaymin galaaleedi si fiican haa cudife galher si wacan bismiasalaamu calaykum waxatullah barakaatu magaceyga musiqe sheekh damaan waxaan ku suganaha fagaaraha alaqsa degmada galhareeri maasha allah si weyn ayaa maanta looga yeeday dadweynaha saaid ayaa u soo buuxiyeen fagaaraha caruurta dumarka ciyaalka duqowga dhammaan waa lasoo buuxiyey waxaan meesha ku dukanay labada ragacay salaada ciidul fitr mubaarak waxaan halkan tahniid iyo hambalyo ugu darayaa dhammaan muslimiinta caalamka gaar ahaan mujaahidiinta ugu horeeya amiirkeedna sheekh axmed cumar abu cubeyda waxaan leeyahay taqabal allahu minna waminkum saalix alacmaal kullu caam wa antum biqeyr asalaamu calaykum waxatullah barakatu sidaasi la mid ah bulshada ku dhaqan degmada xiindheere ayaa iyagana ka hadlay farxadda ciidda iyagoo ugu hambaliyey ummadda muslimiinta waxaa joogaa degmada xiindheere ee ka tirsan wilaayada islaamiga galgaduud maanta dadka farxaddoodu boqolkiiba boqol waaye rag iyo dumar labis qurxoon farxad weji furan bashaashnimo barwaaqo ah ka muuqata cirka caada ka muuqda barwaaqadu waa isdabamarayhe sadaqada waa la yabooha muslimiintu waa bixinayaan dadka soo qaybgalayaasha ciidda aad u fara badan yihiin tiradooda lama koobi karo ilaah baa ku mahadsan alxamdulilah rabbilcaalamiin nabadaan ku ciidaynaa gaaladu waa jabtay nasri iyo barwaaqaas daba taagan insha allahu tacaala ciidda ciidda ku xigtaan waxaan rajeynaa inaan magaalada muqdisho ku ciidno degmada xeendheere maanta lama lama lama filan karo qofaan hadda wax joogi kar joogin waxba loogama sheegin karo waa dadku aad iyo aad ay u xamaasad badan yihiin xamaasadda lama soo koobi karo musallah abubakar sidiiqaan joognaa degmada xeendheere bismillaah anigu ee raxmo jooga degmada xindheere gaar ahaan musalaha salaada ciida maasha allah aad iyo aad ayaan u ciidnay ciid wanaagsan ayaan leeyahay taqabal allahu minii waa minkum saalix alacmaal wallaahi shucuurteen lama soo koobi karo aad ayaa u faraxsannahay maadaama ilahi subxana watacaala oo inoo soo dhameeyey ramadaankii maantana farxad iyo nabad aan ku iidnay ilaah baa ku mahadsan waxaan u hambaleynayaa dadweynaha ciidda yimid maasha allah si fiican ayaan u hiidnay si wanaagsan ayaan u iidnay dhammaan muslimiinta meel kastay joogaan ayaan salaamayaa gaar ahaan mujaahidiintaan salaamaya sidoo kale bulshada degmada ceelgaras oo iyagana maanta labada ragcadood ee salaada ku ogay fagaara ku yaala halkaasi ayaa ka hadlay dareenkooda ku aadan munaasabadda ciidulfitri mubaaraka xafladdu waa heer sare waa la barwaaqoobay waa si fiicanaan u ciidna ilaaha mahadna kaskale ilaahay ciidan ciiddayda kaleeto allah na gaarsiiy waxaan hoosii hambalyaynaynaa walaayada islaamka ah oo sharafta leh oo ammaanka iyo nabadgelyada aan ku ciidnay sugtay ayaa iskale mahadnaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan ku suganahay degmada ceelgaras gaar ahaan shaarica waxaa loo ciiday maasha allah dareenkayga aad iyo aadaan u xamaasadaysannahay oon u faraxsanahay maanta si fiicana looga ciiday muslimiintoo dhan miyiga iyo baadiyaha si fiicana loo ciiday carruurta eroolaha dhallinyarada anigoo ah magacaysiinab yuusuf maxamuud oo jooga degmada ceelgaras ee wilaayada islaamiga galguduud waxaa halkan isugu imaanay musallaha ciidda lagu dukado ee degmada ceelgaras si wanaagsana looga ciiday oo ciidihii hore aan looga ciidi jirin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa caaisho joogto degmada ceelgaras ee wilaayada islaamiga ee galgaduud waxaa maanta fagaaraha weyn ee degmada ceelgaras isugu imaaday muslimiin aad u tiro badan oo ka imaaday degmada iyo hareeraheeda muslimiinta dhammaanna waxaan leenahay taqabal allaahu mina wa minkum saalix alacmaal kullu caam wa antum bikhayr magacaygu waa deeqa faarax waxaan u hambalaynayaa muslimiinta guud ahaan meel kastay joogaan taqabal allaahu mina wa minkum saalix alacmaal anigoo magacaygu yahay xaliimi maxamed kusugan degmada ceelgaras wilaayada islaamiga galgaduud waxaan meeshaan uga hambalyayayaa dadka muslimiinta dhammaan gaar ahaan dadka ku sugan wilaayada islaamiga ee galgaduud si qurux badan ayaa looga iiday oo farxad leh aad ayaan u faraxsannahay
anigoo yahay magacayga maniir maxamed oo ku sugan maxaafadada ceelgaras waxaan ugu hambalyaynayaa dadka muslimiinta gaar ahaan wilaayaadka taqabal allaahu mina wa minkum saalix alacmaal markana aan eegno sida degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe maanta looga dabaaldegayo munaasabadda ciidulfidriga iyo walaalkeen faysal mahad halkan waa fagaaraha xaaji xamud degmada aadan yabaal ee wilaayada shabeellada dhexe waxaa isugu soo baxay boqolaal dadweyne muslimiin ah oo isaga kala yimid xaafadaha degmada musallaha ayaa loo diyaariyey si qurux badan raayaadka towxiidka iyo borar ay ku xardhan yihiin kelimaad ka tarjumayay munaasabadda ciidda ee maanta ayaa lagu arki karay gees walba oo ka mida fagaaraha jawiga goobta ayaa ahaa mid aad u xamaasad badan waxaana hareeyey dareen midnimo walaaltinimo iyo xushmad dadweynaha ayaa isdhaafsanayay salaamo diiran iyo tahniyada ku saabsan ciidda iyagoo ku dhawaaqayay halkudhigyo qurux badan oo muujinaya jacaylka dhexdooda ah iyo wadajirkooda waxaa si gaara loo dareemayey farxad iyo reerayn ka muuqatay wejiyada dadkii fagaaraha soo xaadiray macallin farweyne waa magacaygu meeshaan joognana waa musallihii xaaji xaamud loogu magacdaray waana fagaarihii aadyabaal saakana ciiddu waxaad u malaysaaba inaan ku dukanayno ceelgaab xamaraad u malaysaaba insha allahu tabaaraka watacaala aadayna u wanaagsan tahay waxaan leenaha ummadda soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaanba allah ka aqbalo camalkay soo sameeyeen jasaakum allahu khayran wabaarakum allahu fiikum ciid wanaagsan baan leenahay kullu caam waantum بخير تقبل الله منا ومنكم يا أمد الصومال لأنهي magacayga waa nabaddoon cabdullah xasan caray degmada aadibaal waxaa looga ciidayaa si aad u weyn fagaaraha waxaa la taagan yahay xaaji xaamud waxaa taagan makhluuq aad u tiro badanaa taagan oo isugu jira xagga ragga iyo xagga dumarka iyo xagga carruurta wanaagga ka muuqanaya maanta qofaan joogo loogama sheekay karo falilahi alxamdu washukri bilicda meeshana waxaa waaye meel aad u wanaagsan oo maaragtay ii sheeg ilaahay uu noogu nimciye waaye marka ciiddu aaday isugu toosantay alxamdulilah shukur
waalaikusalaam waraxmatulah barkaatu ciid wanaagsan soo dhowow
ciid wanaagsan aan leenahay taqabal allahu mina wa minkum ilaahay subxaanahu wa tacaala ibaa mahad iska leh wuu kulmiyey makaankan ilaahay subxaanahu wa tacaala shacayrtiisa lagu muujahayo ilaahay baan uga mahad celihaynaa sanadkan ciidan ciidii ka horraysay wixii ka jira ilaahay baa og iyo dadka muslimiinta ahoo magaaladan deggan laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala fadligiisa yaa ilaahay uga kar yeelay nimankii murtadiinta ahay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa inuu shaqeeyo diidanay ilaahay baa ka xureeyey bifadli illaahi waraxmatihi kabacdina biaydi mujaahidiin ilaahay subxaanahu wa tacaala uu sabab uga dhigay ilaahaasaan ku mahadinaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuuna makaniyey meesha makaanka xaaji xaamud musallaha oo ilaahay subxaanahu wa tacaala dad aad ugu fara badan oo maanta ku soo kulmiyey oo dumar iyo carruur iyo dad mashaayikha iyo dad akhyaara iyo odayaal nabadoono fara badan ayaa ilaahay keenay ilaahay baa ku mahadsan taqabalallahu mina wa minkum saalix alacmaal waxaan joognaa maanta musallaha weyn ee waxa waaye xaaji xaamud waxaan ku dukannay salaaddii ciidaad oo ciidulfitr lel mubaarak ilaahay ha naga aqbalo ilaahan uga mahad haynaa allah mahaddaas iskale ramadaankan ramadaankiisi kaleeto ciiddan ciiddeedii kaleetood cadowgaa ka taliyaha dhulkan waxa waaye mujaahidiinta waxaan uga hambalyahaynaa waxa waaye kullu khayr dhammaan khayr dhammaantiis xaaladdu waa maasha allah jawi deggan xasilooni fagaaraha xaaji xaamudan ku iidna degmada adeebaa si fiicanoo wanaagsan ilaahay ayaa noo gargaara soonka wuxuu nagu soo dhammaaday nabad iyo aadbini waxaana lagu ciiday soonka si farxad lahoo aad iyo aad u fiican ummaddu waa soo xaadirta degmada adeebaa masallaha sheekh xaaji xaamud ayaan ku iidaynaa farxad iyo reereyna dareemaynaa waxaan ku tukannay masallaha xaaji xaamud oo dadka islaamka ku ciidayeen oo insha allah halkaasana caafimaad iyo barwaaqo
bismillaah magacaygu waa umuqaalid ka mida gabdhaha muslimaadka ah ku nool walaayada shabeellada dhexe qaasanta degma degmada aadan yabaal alxamdulilaah rabbialcaalamiin saakay waxaan ku ciidnay musallaha weyn ee degmada aadan yabaal ee magaciisu yahay musallaha xaaji xaamud alxamdulilaah rabbialcaalamiin si fiican oo nabad iyo amni ku suganaan ku ciidnay ilaaha ku mahadsan ilaahay subxaana watacaala bishii ramadaan nabadgelyo noogu soo dhammeeyey haddanana soo gaarsiiye saaka annagoo ku ciidayna si farxad leh run ahaantii anugu hadda ka or aadan yabaal waan ku cusubahay hal ciidan soo joogay oo ciiddii ahayd ciidul adxaa annagoo laba qofooda bisar wax dumar liiraa laba qofoodan uga dukannay maalinkaas wax weyn ay uga duwan tahay lama soo koobi karo saaka waxay uga duwantahay ciiddii hore maxaa yeelay bulsho badan oo nuuc walbalo rag leho dumar loo carruur loo waayee lalaha saaka ku tukanaynaa alxamdulilaah rabbialcaalamiin ilaahay subxaana watacaala anbaa ogaay maalinkaas subaxaas aan ku tukaday hadda kahor annagoo laba qofood oo dumar ah iyo tobaneeye rag ah ee saaka haddana bulshadan faraha badan soo gaarsiiyey ayaa ku mahadsan qof kasta oo goobta joogay waxa uu muujinayay dareen gaar ah oo ku aadan maalintan iyadoo tani ay si gaara iigu ahayd waayo aragnimo cusub oo aad u xiiso badan qof markii ugu horaysay ku ciidaya degmadan faca weyn leh iyo fagaaraha xaaji xaamud iyo deegaano dhowr ah oo weli uu ka qoyan yahay dhiigga shuhadada bannaanaduna ay ka muuqdaan haraadiga gawaaridii laga gubay cadowga waa halkii lagu jebiyey hankii gurguurte iyo goobtii ay cagahooda uga baxsadeen odawaa yuusuf iyo shuute dadkuna ay weli ku sheekaynayaan wixii halkan ka dhacay geesta kale sidan si la mid a waxaa saaka looga ciidaystay degmooyinka miirtaqwo ceelbaraf ruurnirgood iyo deegaano aad u fara badan oo ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe markii salaada la tukaday kadib idaacadda andalus ayaa mikrofoonka la dhex martay bulshada ku dhaqan degmada miirtaqwo waxay ka hadlayeen dareenkooda farxadeed iyo munaasabadda ciidan ee maanta alxamdulilah uma alxamdulilah ilaaha mahadle anigoo ah ganacsade cali cumar suuley ka tirsan degmada miirtaqwo waxaan ku ciidnay nabadgelyo iyo farxad iyo reerayn waxaan leennahay marka koowaad ilaaha mahadle ilaahay ha naga aqbalo ramadaankii aan soo gudannay oo faralka ahay bacdigeed ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu nabadgelyo waa haysannaha ilaahay noo siyaadiyo waa mahadsantihiin idaacatul andalus alislaamiya jasaakum allahu khayran haddaana ka warbixiyo maanta dareenkeyga farxadeed ee ku aadan munaasabadda ciidulfidriga ee sanadkan waxaan leeyahay kullu caamin wa antum bikhayrin muslimiinta dhan waan salaamayaa jasaakum allahu khayran taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaal ilaahay hanaga aqbalo ciidda iyo cibaadada iyo maxaan ku dhahdaa salaada si guud muslimiinta maxaan ku dhahdaa ciiddan waxay ku soo aaday ayaan leeyahay xilli dadka muslimiinta ah aad iyo aad maxaan ku dhahdaa odayaalka miirta waan ka mid ahay beriga waa ciidinnay ciid wanaagsanaan ciidnay si farxad lahaan ku ciidnay walaayadu si farxad lah aan isula ciidnay deegaanka haddaannah miirtaqwo odayaashii miirtaq waan ka mid ahay ummadda dhammaan muslimiintaanna sidaasoo kaleaan u rajeehaynaa wanaaggaas inay ku ciidaan waxaan ahay gabar soomaaliyeed oo degmada miirtaqwo joogto waxaan ku iiday farxad dhammaan taqabal allahu mina wa minkum ciidul mubaarak calayna wa calaykum farxada ku ciidoonaa maasha allah ciidi dambe faarun kala rajeynaynaa anakaa joogna degmada miirtaqo farxad wanaagsan ku iidnay anaka dhan maasha allah waa ku mahadceliyaynaa intiina iidisa iyo intaan isla wada iidnay maasha allah mahad wanaagsan ilaahaan ka rajeeyaynaa iidda dambe ee midda kaleba inaan ilaahay sama nagu gaarsiiyo shabeellada dhexe markii ay iska diiday dulmiga iyo duulaankii cadowga markii ay dadkeeda u diyaargaroobeen la dagaalanka cadowgooda iyo difaacidda shareecada iyo deegaanadooda maanta waxaa la guranayaa midhihii laga dhaxlay nabad ayaa loogu nool yahay wilaayada dadkuna waa rajo sugayaal maamulkuna waa mid dhiiran cirkuna curashadiisu waa bilow oo meelo ka mid ah wilaayada ayaa roobabku ay ka da'een waase la sugayaa inuu isa soo raacraaco oo la helo roobab mahiigaan ah oo dadka iyo duunyada wada gaara ana dhegaystow waa ii dalxiis iyo damaashaad waxaan idin leeyahay ciid wanaagsan mahadsanid faysal markanna aan eegno dhanka wilaayada islaamiga ah ee bakool iyo sida maanta looga ciidayo waxaa warbixinta warkan inooga soo diray walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuuxasaan allahu akbar allahu akbar الله أكبر الله أكبر الله أكبر saaka oo jamco ah waa kowda bisha shawaal sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiriga waana maalinta koowaad ee ciidulfidriga dhammaan caalamka islaamka waxaa looga dabaaldegayaa munaasabadda ciidda gaar ahaan wilaayaadka islaamiga oo sanadkan ku ciidaya amni iyo istiqraar bacdallaahi ku yimid dhiigga shuhadada wilaayada islaamiga ee bakool waxay ka mid tahay wilaayaadka looga dabaaldegaya munaasabadda ciidda waxaana musallaha ansaarul qudus ee degmada tieglow isugu soo baxay dadweyne fara badan kuwaasoo isugu jiray rag dumar cardun iyo ciroole muddo takbiirta la qaadaya kadib waxaa la guda galay tukashada salaada ciidda waxaana muslimiintii halkaa isugu soo baxday salaada labada ragca tujiyey sheekh ibraahim cali cabdulaahi oo ka mid ah culummada wilaayaadka islaamiga
alxamdu lilaahi rabbi lcaalamiin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين salaada kadib waxaa goobta laga aqriyay khudbad ku bixaysay luqadda carabiga oo dhinacyo badan taabanaysay ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا في هذا اليوم يؤدي المسلمون صدقاتهم إلى إخوانهم المحتاجين وهي فريضة فرضها النبي صلى الله عليه وسلم فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر دعمة للمساكين وظهرة للصائم من اللغو واللهو وهي صاع من تمر أو صاع من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ee bakool oo muslimiinta kula hadlay musallaha ansaarulqudus ee degmada tiyeglow ayaa dhammaan muslimiinta gaar ahaan wilaayaadka islaamiga ugu tahniyadeeyay munaasabadda ciidda wuxuu waaliga si gaara ugu tahniyadeeyey ciidamada mujaahidiinta ee ku jilbi xiran furmaha dagaalka lagu horfadhiyay cadowga horarka ah ee ku soo duulay shareecada raxmaanka الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله أولا dadka muslimiinta meel ka sii roogaan mayba ka bogaadiyaane munaasabadda ciidulfidri mubaarak sanadka hijiri gaar ahaan ummadda muslimiinta ee soomaaliyeed ee ku nool wilaayaadka islaamka gaar ahaan mujaahidiinta kajilbahiran huquurta iyo furmaha may ballana dhammaan taqabal allaahu minna wa minkum saalix alacmaal acmaal allah subxaanahu wa tacaala ilaahay inoo aqbala soonkii qiyaamkii jihaadkii qur-aan akhriskii sadaqaadkii ilaahayna mayba weydiisadaane ciidun ciidiya inuus ilaahaynii deersiiyo fatxi iyo tamkiin iyo furusho iyo allah subxaanahu wa tacaala nasr taam enasi ilaahaynii geysi intaas waa tahniyadii ciidda ciidulfidr ilmubaarak wa yowmu ciidin yafraxu kullu qalbin walaa cajaba idaa cama suruuru faciidaani lanaa ciidun sagiiru wayaأtii bacdahu ciidun kabiiru kelimadda waaliga oo dhammaystiran barnaamijyadeenna dambe ayaan ku soo gudbin doonnaa insha allah bulshada ku nool degmada tiyeglow ayaa cabiray farxadooda ku aadan munaasabadda ciidda iyo sida saaka ay u dabaaldegayaan cabdiqani maxamed ayaana la dhexmaray mikrofoonka idaacadda islaamiga andalus السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولالك سدو عيد وناكسن تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأن روحي سوى ناكسن بلغو يدي لديو فرق بدن أيان كسو قيب قلي فبعرها وحاوي وبوه رافتة إلهي بكم حسن ولي وحان لنا هاي عماشي صنكي أنا قان صوصة ميني الله نقعك بلان لنا yow alxamdulilah alxamdulilah uma alxamdulilah ilaahay subxaana watacaala baan ka mahadsan ciid safaylalinki ciidi maasha allah baryaal kumbe may dareeray dabaaldega yowmul ciid maantana safayla hataa maylu kuwa qoy wilaayaadka islaamiga gaaroosh oo kuway khaas ahaan haddana miilo cadowga haysada sida baydhawo xamar beledweyne xudur bawa kuwada qoy alxamdulilah musallaha ansaarulqudus bartamaha degmada tieglow safaylaan camaranye alxamdulilah ilaahay subxaana wa taala ka mahadsan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سدو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته waan dhawaay عيد وناكسن wanaagsan ee maanta yaglow sida looga ciidayaa si fiican ayaa loogu yiday tageglo maanta si fiican oo wanaagsan waa sidaas ee halkan ka waran maanta dadweynaha sida ay u soo xaadireen iyo farxadooda wallaahi maasha allah farad dal mala soo koobi karo si fiican tageglo maanta waa maalin cusub waa maalin farxadeed maalin ciid ah marka ciidan ma kugu horeyso halkan aad ku ciido may ciido badan ku ciiday ciidan lamida ciid weligeed ma isoo marin maasha allah waa sidaas sida loogu iiday degmada tiyeglow iyo dadka farxadooda markaan kaa siiyo sharax iyadoo wakhtigu uu iska kululyaho xilli cabaara ee la joogo looma malayn looma malaynayo farxadda dadka ka muuqata iyo kulaylka jira si wanaagsan baa loogu iiday ama ragga ama dumarka ama ciyaalka farxaddooda lama koobi karo sidii iyagoo deeg u da-ay bay noqdeen maasha allah ee maalmihii lasoo dhaafay halkan ayaad ku sugneed ka waran diyaargarowga dadweynaha iyo sidii magaalada loo qurxiyey sida magaalada loo qorxeeyey ama sahayda ama aradbaha ama waxyaabaha ciyaalka ay ku ciyaaraan diyaargarowga magaalada tiyaglow wax la sheega ninkii joogunbaa ka sheekayn kara waxaa la maqan loo sheegi kara ma aha aad iyo aad baa loogu iiday diyaargarowgana si allaala si wanaagsan ayuu ku socday maasha allah ee dadweynaha muslimiinta ah maxaad halkan fariinha ugu diraysaa dadweynaha muslimiinta waxaan fariinayaan u dirayaa horta namber kow in gaalada layska dhiciyo gaaladan nooc walba leh oo diinta iyo dadkaba inay dullaystaan raba nimankaas in layska dhiciyo aan loo seexanin iyagaba naf isbeere ma qabaan sidaan u dhimanaynay u dhimanayeen in layska dhiciyo ma layska saara gaalo waxaa la yidhahdaa soomaalidii ay ku mahmaahi jirtay ganfuur la tumo maahine geer la qabsada male gaalada waxaanu sheegayaa dalka soomaaliya qabuurihiini weye qabuurihiin weligiinaad imaan jirteen annaga waxaanu nahay abnaacu siid axmed gurayaanu nahay sayid maxamed cabdulla xasanaanu nahay dadkii geesiyaasha a la ogaayaanu nahay gumaysi iyo gaali iyo qurunkeeda ma rabna iyo dabadhilif iyo waxay iyada wadato haddaadan ka bixeen waanu qabuurihiina dhanka kale deegaanka buurdhuxunle oo ka mida deegaanada hoostaga degmada waajid ee wilaayada bakool ayaa ka mid ahaa deegaanadii saaka laga tukaday labada ragco ee salaada ciidulfidriga
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
deegaankan aan jooga ee buurdhuxun le waxaad moodaa bilba bisha ka dambaysa sanadba sanad ka dambeeya inay hore u korayso weli sanadyadii hore markii aan waraysi iyo weydiinhayay haddoo kale sidanoo kale weligay ma arag baan dhihi jiray welise maanta ayay ugu sii daran tahay barwaaqana ilaahay wax dad barwaaqaad moodi mooyane dad abaaraad iyo dad jiilaal soo maray iyo oome eka labiska shacaacirta sida raayaadka loo taagay calaamadaha islaamka sida loo oogay qiimaha iyo sharafta ay leeyihiin ilaahay keliya nooga mahad sheeganaynaa ilaahay ow noo ziyaadi ilaahay ow adiga awooddaas leh noo ziyaadi qaar ka mida gabdhaha ku nool deegaanka buurdhuxunle ayaa iyagana dhankooda ka hadlay munaasabadda ciidda iyo sida shucuurtoodu ay tahay ilaahay maadii shukrile unoo geeka deegaanka buurdhuxunle ka iidaysani ansaaro shariyaa ka iidaysani banaanka yahay geeka safaylaan iidaysani wanaagsan ha ka iidaysani wijigayna kumuugadi dharkayna kumuugadi barahagayna kumuugadi alxamdulilah alxamdulilah waa inta ku salaamane muslimiinta oo dhan iidi sharaftale aragday una sharaf ii nidaam oonu nanka iidaysani megel iyo bilaan sagiir iyo kabiir banaanki oo aragday una hortaba ka iidaysada jirnay oo magaaje ansaaro shariya la iraay ya ka iidaysado hayn farhad iyo feemika ka iidaysado hayn unoo farhadaynan an badanta may inta farmiinku faray mujaahidiinta antuuna garabangenna una madiinu ilaahay tuugano ilaahay mujaahidiinta garabsiyuuna guraan doro kale ma niindhama habad kaleena ma niindhama do'aadayniya dhulkan dhiyaan garabaar siingenna madkasi siingenna amiinga siingenna geega siingenna ciidan waxay ku soo aaday xilli wilaayaadka islaamiga ay ka jirta abaar xooggan oo saamaysay dadka iyo duunyada waxaase xusid mudan in xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo gacan kula dagaalamaysa cadowga horarka ay ku soo duulay shareecada alleh gacanta kale ay ugu gurmanaysa bulshada tabaaleysan ee abaartu ay saamaysay waxaana soconaya gurmad kala duwan oo uu wado guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ugu dambeyn waxaan leenahay dhammaan muslimiinta ku nool wilaayaadka islaamiga taqabbal allaahu minna wa minkum saalix alacmaal waxaan allah ka baryaynaa in ciidan ciiddeeda kale uu nagu gaarsiiyo nasri iyo guul idim alle mahadsanid abuu xasaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee baay waxaa si la mid ah wilaayaadka kale maanta looga dabaaldegayaa munaasabadda ciidulfidriga sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen cabdiraxiim sheekh cali
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين waa maalin malaayiin muslimiin ay ku ciidayaan caalamulislaami waa maalinta koowaad ee munaasabadda ciidulfidri almubaarak waxaana si la mid ah degmooyinka iyo deegaanada kale ee wilaayaadka islaamiga ay baay qaadatay maalin farxadeed oo weyn iyadoona la oogay labada rakcadood ee salaada ciidda laga soo bilaabo musallayaasha iidaale ufurow labaatan jirow bisqacadde bulafullaay iyo kuwo kale laga dareemayaa farxadda munaasabadda ciidda sannadkan kun afar boqol afartan iyo toddobo waxaana meel weliba ay indhahaagu ay qabanayaan dadyow isugu jira dhallinyaro duqow carruur oo ka wada siman lebiska dhoole caddeynta iyo isuhambaliyeenta ugu horrayntii aan ku horumarno fagaaraha yarmuug ee degmada buulafullaay oo ay saaka isugu soo baxeen kumanaan ruux oo ku dukaday salaadda kadibna halkaasi isku dhaafsaday marxabeen iyo duco iyagoona dhegta u raaricinayay khudbadii halkaasi laga jeediyey ee tahniyadda ciidda ugu horrayntii codka idinku soo maqan waa waaliga wilaayada islaamiga ee baay sheekh xamsa abujacfar oo boqolaal muslimiina saaka kula dukaday degmada buulafullaay
beryahan de kolley ilaahay subxaanau wa tacaala roobana siiy meelaha qaar roofayla dhowi oo culayska iyo walbadana ku fududaade alxamdulilah ilaahay ku baryaan inaynin dhammaystira si guud dadka muslimiinta ah marka may la wadaagane anay la xasuusanaado dadka masaakiinta ah muslimiinta ah oo may la ra'yusa xaaladaasay hawaajahaday culayska haysada anina ku warqaba sagaar aysa guud intaba guddiyaha walaayaadka laga xil saaray inay tabarucaadka ku aruuriyaan lambaradiiona inta badan waa bool wada haaya xaan dhexe iyo haan walaayaadka intaba inay lankasta saxagarlaan ku qiib qaadada badbaadinta dadka masaakiinta iyo dadka dacafada ah oo xaaladan adag xataa waajahday ka jara jazaakum allahu khayran yeeritaanka hoonka gawaarida sawaxanka bulshada quluubtooda ay haraysay farxadda iyo codadka qalabka ay carruurta ku ciyaaraan waa waxa ugu badan oo ay dheguhu ay maqlayaan saaka intii aannu ku sugnayn fagaaraha yarmuug waxaan markaan mikrofanka idaacadda islaamiga al andalus aan la dhex qaadnay qeybaha kala duwan ee bulshada degmada buulafullaay waxayna ahaayeen kuwo farxaddoodaan la qiyaasi karin kelimaadka aan idin kala dhexbaxno iyaga iyo mikrofanka idaacadda islaamiga al andalus alhamdulilah akhiyahu koley fursada marka mayba farahagay runtii wala qiyaaso korme ee eeda aan farahasana muslimiinta basi guud ahaan aan farahasan gaar ahaan marka insha allahu tacaala runtii marka mayba tukushada onta aan geeka katukudi oo salaade ontay marka mayba waa iideed oonatay soonki unha soongni artay laga khati maayilka gebagebayay oo musallaha yarmuug katukudi runtii eeda aan ka farahasana
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كلوا يعني هو ميجا أحلام شيخ محمد حكوا سكنا دقمنا بلوف لا يودي سلام جبار جارهان مصلى يرموك ولا يسوينا يا لوجي ده تبضن تديو فر بدنا يسكي مع ذي عيدان يعيدي كلا فرق وين يودي حي ما شاء الله ولا يروح بدنا يقدون تاع عيدان فرح دي المصوى قوي كراء ما شاء الله ددوين فر بدنا يوجي ده دمر فر بدنا مصلي عريرة ونقل خذي والله وحدها قل أنت يا كسلام يسام والله مسلمين تدلوا حالي تقبل الله منا ومنكم صالح العمل عيدنا يكسر عيدين لا walaalkeena cali cabdiraxmaan baa layidhahdee waxaan ku soonahay musallaha yarmuug wallaahi lama sheegi karo wallahi wax laga sheekey kara maa qofkii joogi laga sheekey karo ma garan si fiican si fiican si fiican dadku waxay waxay macnaha isku dabaaldegayaan waxay isdhahayaan ciid mubaarak taqabbal allahu minna wa minkum salaam nasro nasra bal intee ku sugannahay musallaha yarmuug buulfulan si fiican farxadeeda lama soo koobi asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waan dhowahay walaal masalaha yarmuug ee degmada buuluf maasha allah si fiican ayaa loogu eelin iidihii hore way ku dugan tahay maasha allah ilmaha si fiican oo loogu labis maadaama kuleel iyo abaaro badan jirtay waan dhowe walaal magay waa umu maxamed umu maxamed degmada buulfulaay masalaha yarmuug si fiican waa ku faraxsanahay ciido badanay iga duwan tahay mujaahidiinta dhammaan muslimiinta dhammaan si farxadle ayaa ku ciidaysahaynaa yuhuud waxaa le caradiina la dhinta waxaa inta ka salaamaya
haatanna aan eegno labaatan jirow iyo dadkii saaka isugu soo baxay fagaaraha ashahiid biidinillaah sheekh xasan dheere waxayna ahaayeen kuwo wujuuhdooda ay haraysay farxadda waxaana la odhan karaa ma jirin cid saakay guri ku soo hartay marka wax lagu dhisto inta khalqi ah isugu yimid waxaana idinku soo maqan cododkooda iyagoo ciidan ay qaabilayaan reer labaatan jirow iyadoo ay u shidan tahay idaacadda islaamiga al andalus oo ay dhegahooda ay maqlayaan wax weliba oo xog duruus barnaamijyo gaar ah iyo munaasabado farxadeed alxamdulilah maybo aha iidii soonkii unha soo munaynay iidii maybo ilaahay hana geysi ilaahayga ilaahagaasaka ma hadle maybu aha sidaadii baragayd shawuurta degmadu labaatan jar oo ku suugna maybu aha taqabal allaahu mina minkum ميبل أنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر تقبل الله منا ومنكم dhammaan may salaamay mujaahidiinta muslimiinta qof kasto muslim ah ciidi oo ha ha cibaadaysadii soon kadib ciid ilaahi tabaaraka wa tacaala ha deersi ya salaame ciideedaan ka dhoomagaay maxamed cumar maxamed aleere may baroogayheen bartamaha musallaha sheekh xasan dawiil sheekh sheekh xasan dheere shahiid sheekh xasan dheere sheekh xasan dawiil musallaha sarooga eed iyadana ka faraxsagna maasha allah dareenkeena shucuurteen boqolkiiba boqol alle erag ka hore insha allah hadda may galanti ka haaye warqadihii oo nambarada ka qoran oo guddiga abaaraha muslimiinta abaaraha saamaytay in laga kaalmayaw ee dadka langdhiibayaw iyo hadda galanti ka haaye insha allah eedeeda ananka faraxsagna idaacadda andalus oo naya usub iyo iyo soonki iyo ciidii iyo isqawadeen insha allah farxadeena waar walbaba halkana dareenkeen malaha kooba kore dadka muslimiinta dhammaan gurmudka guddiga abaaraha adiib araghayd walka qeyb qaadahay farxadda in walaaladu in gargaarano in kaalmeyan abaaraha saamaysay insha allahu tacaala mujaahidiinta furmaha joogano salaangooniya salaame أنا في مدينة لباتن جرو وخاصة في وسط ميدان حسن الشيخ درع تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال كل عام وأنتم بخير من العايدين افرحوا ابتسموا تواصلوا تزاوروا تفاسحوا للقلوب فإنه عيد للصفاء والمحبة كل عام وأنتم بخير kulikula aan ka faraasagna idaadan geega andalusna shaan iyadeedaan ka faraasagna shuurti waa laga yaasa kormaya kulaan ka faraasnin kuli kulaan ka faraasnin geekaata musallaha dadka walada gooma rog argaayta kuli kulaan ka faraasnin andalus eedaan ka faraasnin siisin argaaytan baa shuurti oo markooba kor dadwiin inan yar iyaal iblaamanaa sharir siisin socotaanba dhawaansaniyaalkii lahaa dhaafii suugaanada ima abir saada waa tila rooga sida sahiraamnandeena suugaanadii abirfade sidiisiina socotaan saro labaan jaroo ka noola saliibiga sidileylan dhammaaya sariyaalka mujaahidiin gaala sidiley sulinsiyaana saabear saro labaan jaroo maaruun ma adkaarsiidhegweyne saasna ogaada الله أكبر ميبا روغيها مصلقة أو شي حسن ديري روغة الحمد لله دقمة لباتن جرو ما شاء الله ما شاء الله تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال الحمد لله إيدو فدرقة ما شاء الله إيدي إيدي يلنك إيداي سفر حسن يلنك إيداي ما شاء الله إذا شحورتن إيدي ينك عسنتم الله كوب كرم إيه إن شاء الله صانك فضلك بدنا إلهي إن دماي أو هذا نسي ونكسن إيه ونبدي عفماد إلهي إن دماي هذا نجيك ما إلى عيد الفطر أن صلاة مصلقة أو شي حسن دير أن روغنا waxaan joogaa degmada labaatan jirow magacayga waa uma yaxyaa si fiicanaa loogu ciiday waxaan joogaa masallaha sheekh xasan dawiil si fiicanaa loo ciiday alxamdulilaah waan ciidaysanay ciid fiican iyo farxad fiicanaa muslimiinta la qiibsanaynaa musalligii oo shaasan dheer degmada labaatan jiro sifayle eed iyada lanka faraxsan yalinka iidi alxamdulilah alxamdulilah eedaan ka faraxsanna idaacadda iyo maylaraais ilaahay ninshaani alxamdulilah eedaan ka faraxsanna waan hadhowayahay muslimiinta meelo baroogan ilaahay adubka noqobadan eediyadaan ku dhow warbaahinta islaamiga andalus degmada labaatan jiro wilaayada islaamiga baay musallaga sheekhasan dheeri roog insha allah maasha allah aniga tan oo kale hormahana marna may weelay sanadkan sanadkiinin kore idaacadda islaamiga andalus nila ninshaaniyo eediyadaan ka faraxsanna sidaas ayay maanta ahayd farxadda bulshada degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay waxaana rabbigeena ka barinaynaa in acmaashii dhammaan uu naga aqbalo naguna gaarsiiyo ciiddan ciiddeeda farxad raagta iyo in aan ku kulanno fagaarayaal kala duwan oo aan cadowga ka furannay kuwaas oo ku soo duulay dalka iyo diinta oo ugu horeeyaan maleeshiyaadka murtadiinta gaalada kabaqaadka mahadsanid cabdiraxiim markanna aan eegno dhanka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe iyo sida maanta looga ciiday degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi walaalkeen cismaan axmed dhuubow ayaa warbixinta warkan ku eegaya
halkan waa magaalada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe wuxuu allaah ku mannaystay ammaan iyo kala dambayn ku salaysan ku dhaqanka shareecada islaamka waxaa sannad kasta ku ciida kumannaan muslimiin ah oo deegaan ku ah magaalada iyo boqolaal kale oo safarro u soo gala si ay farxadda ciiddaha ugu qaataan magaalada jilib ee wilaayada jubbada dhexe muddooyinkii lasoo dhaafay magaalada waxaa laga dareemayey diyaargarowga ciidda wuxuuna maamulka islaamiga ah ee magaalada jilib aad u qurxiyey sidoo kalena dib u habeyn ku sameeyey musallaha weyn ee macalin aadan xaashi ciirow kadib markii ay dadku soo dhammaysteen soddonkii maalmood ee bishii khayrka banneed ee ramadaan maanta oo ay tahay maalinka koowaad ee munaasabadda ciidda ee bisha shawaal waxaa musallaha soo buux dhaafiyey dadyow kala duwan islamarkaana ka kala yimid xaafadaha kala duwan ee magaalada waxaana waddooyinka ka jiray zaxmad iyadoona sidoo kale waddooyinka lagu arkayey ciidanka xisbada gaar ahaana qaybta waddooyinka qaabilsan ciidanka waxa ay si gaar ah ugu howlanaayeen caawinta dadka waaweyn iyo carruurta kuwaas oo ay mararka qaar saameyn ku yeelanayeen cidhiidhiga faraha badan ee ka jira waddooyinka sidoo kale ciidanka xisbada ayaa maanta lagu arkayey meelaha qaar iyaga oo qaybinaya cabitaanno iyo raashinka fudud oo ay siinayeen carruurta iyo dadka kale ee kaalmada u baahan taliska ciidanka xisbada wilaayada ayaa noo sheegay inay si aada isugu howlayeen sidii ay u nidaamin lahayeen waddooyinka isu socodka dadka iyo gaadiidka ugu dambeen waxaa la gaaray xilligii salaada waxaana la tukaday labada rakaca ee salaada ciidda waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish ayaa musallaha kula hadlay dadkii soo xaadiray isagoona ugu hambaliyeeyey munaasabadda ciidda waxaan leenahay taqabal allaahu mina waminkum saalix alacmaal kullu caamin wa antum bikhayr biidni illaahi tabaaraka wa tacaala sidoo kale jeyshka muslimiinta ah ee iyaguna tukuurta ku jira ee ku jilba xihan cadowga hortiisa si ay muslimiintan u ilaaliyaan waxaan iyagana ugu hambalyaynaynaa munaasabaddan ciidda ilaahay subxaana wa tacaala camalkiinna khayrka ha idinka aqbalo ayaan leennahay sidoo kale gabdhaha muslimaadka ee wilaayaadka islaamiga ku nool iyo ardada guud ahaan dhammaantood waxaan leennahay ciidda farxaddeeda ayaan idinla wadaagaynaa waxaan si gaara insha allahu tacaala tahniyada ugu dirayaa odayaasha dhaqanka guud ahaan wilaayaadka islaamiga ku nool gaar ahaan kuwa wilaayada jubbal wusta ku nool warbaahinta islaamiga ah ee landulus ayaa codbaahyaha la dhex martay dadweynaha iyo dareenkooda maasha allah nicmatu rabbi baan ku jirraa maanta farxadda wax la koobi karo ma aha sheeb iyo saqiir kulli waa wada faraxsanahay nicmaan ku sugannahay alxamdulillah ilaahu noo ziyaaday allahuma zidna walaa tanqusna masalkeeda ma heli karro waa waxaan lagu haysanin soomaalida kalena waxaan ka rajaynaynaa insha allahu inuu ilaahay noo wada xoreeyo si ilaahay inoogu soo biiriyo maasha allah alxamdulilah ilahay wuxuu inoo soo dhammeeyey soddonkii bishii ramadaan maadaama inoo soo dhammaatay maasha allah ilaahay wuxuu yidhi walitukmilu lciddata walitukabiru allahu calaa maa hadaakum walacallakum tashkuruun waxaan joognaa fagaarihii ciiddi maasha allah ciid aad ee aad u farxad badan farxda wanaagsan laga iiday alxamdulilah maasha allah farxad maasha allah dareemayna alxamdulilah fagaaraha garoonka macalin aadan aashiciro farxaddii aad iyo aad waxaan joognaa fagaaraha macalin aadan xaashi waxaan joognaa marka waa ciidaysanayaan subax maanta maanta waxaan joognaa magaalada oo jilib oo jubbada dhexe caasimadeenaan joognaa jilwaanka astareexoynaa saaxiibkii taqabal allahu minna waminkum saalix alacmaal aad iyo aad baan faraxsanay walaal isaakum allahu khayr farinta labaad halka waxaan ka salaamaynaa amiirkeenna abu cubeida amiir ilaah wax ku xifdiyo waa dhegeysanay kelmaddaadii xalito walaalihiina mujaahidiinta waxaa waaye furimaha ku suganna waxaan leenahay sabra ikhwaani fillah ilaahayna barakeeyo waxaa ogaataan inaad islaamka meel fiican uga aadantihiin waxaan ummadda dhammaan leenahay kullu caamin antum bikhayr annagu haddaanu nahanay dadka muslimiinta ilo ay jilib ku nool aad baan u ciidnay waanu aad baan u faraxnay si wacan baa naloo wada ciiday dhammaan muhaajiriin asaar annagu isugu jirna caamiyo culumo dhammaan caruur iyo ciroolab intaba si fiican baan u ciidnay dhammaan annaga iyo wilaayadeenaba saa u ciidnay waa ciid wanaagsan ciidan ciid la mid jirib ma u soo marnaa u malayna ciidamada mujaahidiinta oo farxadda lala qaadanaya ayagana joogaan maasha allah garoonkoo camiran waxaan ku faraxsannahay maanta si wanaagsan ayaa u ciidnay mujaahidiinta maasha allah guul allaha siiyo muslimiinta waan ku faraxsannahay sida wanaagsan ramadaankeena aan ku dhammaysanay soddonkeena bil nimcada ilaah gaal ilaah ha jibiyo gaal ilaah ha jibiyo dhammaan muslimiinta ayaan salaamayaa meel kasta ay joogaan kullu caam wa antum bikhayr taqabbal allahu mina wa minkum saalix alacmaal ilaah ayaa mahadda iska leh na soo gaarsiiyey bishii ramadaan dhana waafajiyey inaan dhammaanteed soonno alxamdulilah allah ayaa ku mahadsan soo gaarsiiyey maalinta ciidda ah ee islaamka o dhan farxaddiisa ay tahay alxamdulilah waxa aan maanta gaar ahaan ku iidaynaa dhulka walaayaadka islaamka ah gaar ahaan magaalada jilib alxamdulilah waxaa looga iiday si qurux badan dadka walaalaheena falastiinna waxaan leenahay ilaahay dhibta ha ka qaado ciidan waa ciid aad iyo aad u fiican dadka ayaan la yaabay siday u fara badan yihiin waana ciidaysanaynaa wixii ku soo aaday ciidan farxad badan si la mid ah waxaa maanta si weyn loogu ciiday magaalada bu'aale fagaaraha weyn ee ashahiid sheekh maxamed dulyadeen ayaa waxa isugu soo baxay dadaadu fara badan kuwaas oo salaada ciidda ku tukaday musallaha iyadoona maamulka islaamiga ah ee magaaladaasi uu si weyn isugu howlay diyaarinta iyo quruxda musallaha ugu dambayn ay dadka muslimiinta maanta isugu soo baxeen idaacadda islaamiga landalus ayaa sidoo kale qaar ka mida dadkaasi waraysatay dareenkooda ku saabsan farxadda ciidda الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد maanta fagaaraha sheekh maxamed dulladiin oo muslimiinta bu'aale degmada inta ku nool dhammaan ay iskugu imaadeen oo si fiican looga ciiday dadka markaa sida loo faraxsan yahay aad waxaad malayn karta aanan ahayn wakaasoo si fiican baa loo ciiday aad u qiimo badan bulsho badan oo degmada bu'aale meelo badan oo ay hoos tagto tuulooyinka dhammaan labada dhinac ay hoos tagayaan degmada bu'aale waa laga wada yimid maanta degmadan bu'aale walaayadan waxaa looga eedayaa si farxad leh dadka aad bay u faraxsan yihiin roob iyo meelna waa oga dada'een wanaaggan iyo amnigan iyo kala dambayntanna walaayadeen islaamka iyo dowladda islaamka ku mahadsan intaasaan laa insha allah ciidulfitriga munaasabaddan waxaan ugu hambaliyeynayaa nabad iyo barwaaqo iyo bashbash gaalo oo jabtay islaamka oo ifafaalihiisa aad u sii fiican yahay oo dowlad islaam oo caalami ee gaalada ay ka wada dhalinayso gaaladii oo jabtay islaamka oo kor u qaaday iftiinkiisa kor u sii baxayo fadli ilaahay uuna sii waay alxamdulilah ilaahay baan ku mahadinaynaa dadka muslimiintana ducada inay xoojiyaan waa cadowga ilaahay maanta godadka hoostooda ay ku ciidhayaan maanta waa kaas anaga barwaaqo iyo bashbash dadkii waa kaasaa waa kala tageen si nabad lahan ku soconnaa guryahaynaan ku tegaynaa si nabad lah waa ku soo baxnay si nabad lahan ku dukun maanta waxaa loo ciiday ilmo yaryar hooyo awoowe wax laga soo tego cidda looga soo tego malaha bannaankaasaan imaanay waa ku dukunnay si nabad lahan ugu dukunnay ilaahaana noo qadiray alxamdulilah waxaana oo ilaahay fadligiisa ah ramadaankii dadka dhan ciiddii inay israaceen hal meeloo la iska khilaafi malaha ilaahay baana ku mahadsan aaragna allah na siiye roobka allah na siiye yuhuudda dhibka aan ka maqlayn allah u siyaadiye cadowga ilaahay dhibka allah degmooyinka saako iyo salagle ayaa sidaasoo kale maanta loogu ciiday waxayna dadka isugu soo baxeen fagaarayaasha oo ay ku ogeen salaada ciidda dadka ayaana ugu dambayn isugu hambalyaynaya munaasabadda ciidda sida ay noo sheegeen mas-uuliyiinta wilaayada waxaa jiri doona barnaamijyo ay ka mid yihiin multaqayaal lagu qaban doono fagaarayaasha wilaayada kuwaasoo ay ka faa'iidaysan doonaan bulshada qeybaheeda kala duwan mahadsanid dhuuwow markanna aan eegno dhanka wilaayada jubbada hoose iyo sida maanta looga dabaaldegayo munaasabadda ciidulfidriga iyo walaalkeen cabdiwahaab bukhaari waxaa maanta degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose looga ciiday si la mid ah wilaayaadka islaamiga ah iyo caalamka kale waxaana musallayaasha la buux dhaafiyey raayaadka tawxiidka boorarkii ciidda lana akhriyey khudbaddii ciidulfitri almubaarak ee sanadkan kun afar boqol afartan iyo toddobo ugu horeyn sheekh cabdulwaaxid isxaaq muudey oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah ayaa ka hadlay musallihii degmada xagar ee wilaayada jubbada hoose ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu wa tacaala waxaa inoo soo dhammaaday bishii ramadaan ee khayrka badneed iyo siyaamkii iyo tahajudkii taraawiixdii daacaadkii tirada badnaa qiraa'atulqur'aan ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu wa tacaala weliba ilaahayna maanta naxariisiisii way noo bilaabatay jawigii aad u deggan oo sayr aan ku fadhinna waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose sheekh axmed abuyoonis ayaa isaguna ka hadlay fagaarihii degmada xagar ee dadku ay salaada ku tukadeen waa khiiran walaalayaal maanta annaga waxaan ku ciidaynaa magaalooyinka ku ciidaynaa walaalayaal waxaa mudun in tahnidi loo diro ragga maanta huquurta joogo oo huquurta ku ciidayo oo cadowgoo la xisaabtamaayo waxaan leenahay hanii'an lakum taqabbal allaahu minna wa minkum saalix alacmaal bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan degmada xagar ayaa iyaguna ka hadlay dareenkooda ku aadan maalintan ciidda iyo sida ay u tukadeen bismillah waxaan joogaa degmada xagar si wanaagsan ayaa loogu ciiday maanta waxaan lagu tukaday dadweynaha iskugu imaadeen musallihii sheekh musdafa si wanaagsan oo maasha allah ayaa loo ciiday
maanta waxaan joognaa meesha garoonka sheekh mustafa oo lagu iiday ayaan joognaa si wanaag badan ayaa loogu iiday si nabadgelyana waa loogu iiday soonkana soddonkiisa ayaa noogu dhammaaday si farxad leh asalaamu calaykum xagar maan si wanaagsanaa loogu ciidi maasha allah waan ku sugunahay taqabal allaahu mina saalixiin insha allahu tacaala maasha allah waxaan ku ciidnay banaanka sheekh musdafa ciid wanaagsan degmada xagar maasha allah dhinaca kale waxaa maanta si weyn labada ragco ee salaada ciidda looga tukaday degmada jamaameh ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose waxaana isu soo bax sameeyey boqolaal dadweyne ah iyo ciidamo fara badan oo ka tirsan kuwa mujaahidiinta dadkii isu soo baxay halkaasi salaada kadib waxaa la hadlay sheekh cabdiweli muudey oo ka mid ah culimada wilaayaadka islaamiga ah الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله مهدسن نسوق أرشيي عيد الفطر سوى إلهي ونسوق بقبيي بشي بركة سناد رمضان صدن كيدي ما أنتنا يتاكودي شوال وأن ما أنت كعيدني مقالة الجمعة ما حرمت ولا يدا جبضة هوسي وددك مسلمين تاي أمني أمان كنا روضين qaar ka mid ah bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan degmada jamaameh iyo waxgaradka degmadaasi ayaa iyaguna ka hadlay maanta iyo sida ay u weyneeyeen waxaan soo soonnay soddonkii buuxo oo aan isu qabno muslimiinta dhan allah inaga aqbalo allah inaga aqbalo ilaahay ha noo ciseeyo ilaahay sharaf ha na siiyo ilaahay muslimka kor ha ka yeelo haadaa billahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu muslimiinta dhammaan ku sugan degmada jamaame maanta farxad ayaan u ciidnay maasha allah waxaan leenahay taqabal allahu mina wa minkum saarixa alacmaal waxaa kaloo halkan ka salaamaya walaalaha mujaahidiinta meelkastay joogaan sida amiirkeena sheekh axmed cumar abu cuweyd xafidahu allahu tacaala waraca asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu anoo ku bilaawa magaceeda waa khadiija cabdi cabdulaahi aada oo joogtan degmada jamaame waxaa jooga musallaha weyn rushaad raxmaa xudeyfa anigoo ah uma ayman oo joogto gobolka jubbada hoose gaar ahaan degmada jamaame waxaan looga ciiday maanta musallaha weyn sheekh cabdiraxmaan xudeyfe si guud wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose waxaa maanta looga ciiday si aad u qurux badan waxaana ka mid a goobahaasi degmada kamsuuma deegaanka weelmaarow iyo deegaanada dhaca duleedka magaalada kismaayo sidoo kale bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan degmada badhaadhe ayaa iyaguna khadka teleefoonka iiga warbixiyey sida ay maanta u ciideen iyagoo weliba roobaysan maasha allah maasha allah sidoo kale annagana alxamdulilah waan ciidnay maanta ciid wanaagsanaa ciidnay iyo roob iyo barwaaqana waan ku ciidnay ma garatay maasha allah ciid farxad leh ayaan ciidnay badhaadhe iyo iyadoo roob iyo barwaaqa iyo biyo la haysto maasha allah waan la oodneen oo barwaaqaan ciidnay ilaahay subxaana watacaala aan ku mahadsan ma garatay maasha allah ciidda si wanaagsan bay u dhacday si farxad leh bay u ciideen dadka dhammaantood yaaladii iyo macal dumarkii iyo macal raggiiba dad si wanaagsan bay u ciideen yo maasha allah alxamdulilahi rabbilcaalamiin ayadoo roob aan ka dhalagnay ilaahay kuma darnaado ciidda hadda maanta wax lagu tilmaamo ma sheegi karta liyo aniga tacbiirkeyga markaan saaro maasha allah saan oo kaleeto muddan ugu dambaysaan u iminkana aan eegno dhanka wilaayada hiiraan iyo sida maanta looga ciiday iyo walaalka saadiq muumin allahu akbar allahu akbar
iyadoo maanta ay tahay maalintii koowaad ee ciidulfitriga si weyn ah looga ciiday caalamka islaamka ayaa wilaayada islaamiga ah ee hiiraan waxa ay qayb ka tahay wilaayaadka islaamiga ah ee sida weyn looga ciiday iyadoo saakay fagaarayaal ku yaala degmooyinka wilaayada ah lagu wada dukaday salaada ciidda
لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أعلى وأجل الله أكبر على ما هدانا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كلمة تسري في دمائنا الله أكبر كلمة سكنت في قلوبنا الله أكبر كلمة انشرحت بها صدورنا الله أكبر كلمة خضعت لها جوارحنا الله أكبر كلمة نرددها على أعدائنا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد musallaha ashahiid sheekh mukhtaar abuu subeer ee ku yaala degmada buqa qable ayaa waxaa saakay salaada ciidda ku wada dukaday mas-uuliyiinta wilaayada iyo kumanaan ruux oo bulshada ah kuwaasi oo ay ku jiraan boqolaal ruux oo ka soo ciidaystay beledweyne buulo barte iyo magaalada muqdisho alxamdulilah uma salaatu wasalaamu calaa rasuulillah neeho aniga waxaan ka imaaday muqdisho waxaan u imid inaan dadkayga la ciido oo islaamkaan la ciido maasha allah waa aadan ugu faraxsanaha ciidda qaabka wanaagsan ee loo habeeyey oo musallaha maarata maasha allah masaafadaas waxaan usoo maray oo aan habeen usoo guureeyey weliba anagoo anigoo sooman oo maarata soonka wax ka dhiman yihiin maarata dadka islaamka inaan la ciido oo maarata wanaaggaan aan ka qayb qaato neeho horta fagaaro ee dad isugu yimaadaan ay ku dukadaan ma laha laakiin meelo yaryar oo dad ay furteen oo dadka ilmaha ay geystaan oo ay ku ciidaan waa jiraan lagu cayaar waa jiraan laakiin meel ay dadka isugu yimaadaan oo ay ku dukadaan oo isaan maaragtay shacairta islaamka ugu muujiyaan ma ku arkin maasha allah waa wilaayada islaamka ilaah barka waxaan leeyahay dadka muslimiinta isku xirnaada isku duubnaada oo islaamka garab siiya insha allah taala allahu akbar allahu akbar allahu akbar walilaahi alxamdu magacayga waa cali maxamed cusmaan afhayeenka nuqubada walaayada islaamiga odayaasha alxamdulilah ilaahay baan ku xamdinaynaa farxadda maanta ilaahayna soo gaarsiiyey waa alla mahaddi allahaas ayaa ku mahadsan maadaama aan soo soonnay soddonkii maalmood oo waajibka ahayd ee bishii ramadaan allaha maanta na soo gaarsiiyey ciidulfitri kowdeeda allahaas ayaa ku mahadsan subxaanahu wa tacaala degaanka lagu ciiday waa degaanka buqa qable walaayada islaamiga ee gobolka hiiraan si cajiib badan oo aad loola yaabo runtii maadaama ay wakhtiyo adag aan ku jirno oo abaar fara badan oo ay ummadda haysato laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala isma laha wakhtiga aan ku jirno iyo maanta sida loo iiday waa si cajiib badan alle subxaanahu wa tacaalaana waxaan ka rajaynaynaa in ilaahay faraj khayr qaba u furo ummadda islaamka ah ee soomaaliyeed ee abaaruhu halakeeyeen marka jasaakum allaahu khayran aad ayaad u mahadsantihiin adeer
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta aad iyo aad baan u faraxsannahay ciidul mubaarak ma aragtay faraxda islaamka iyo quruxda iyo hannaanka iyo sida ma aragtay dadweynaha loo soo dhoweeyey iyo sida ma aragtay dadka ay ugu qayb galeen ciidaha waxaan aad baan ugu faraxsannahay si la yaqaano ummadda dhanna ay u faraxsan tahay gaaladana allaha jibiyaan leennahay islaamkana kor allah ka dhigo ma aragtay ciidaa ciideeda kalena insha allahu xamar baan ku ciidi doonnaa hadduu alla yidhaahdo marka insha allah hadduu alla yidhaahdo nidaamkaas nidaam aad iyo aad looga faraxo waaye maaragtay wanaagga iyo maaragtay kala dambaynta iyo nidaamul idaaraha sida qaabka looga shaqeey iyo iclaamka sida ay u shaqeeyeen alxamdulilaahi ilaahay baa mahaddaas iskale dadweynaha sida ay maaragtay u faraxsan yihiin iyo sida wanaagga looga adeegay maaragtay ilaahay wuxuu leeyahy khaliifatan fil ardi faxkum bayna annaas marka aad baa dadka aad iyo aad baa maaragtay dadka ciidda ay u wanaagsan yihiin ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed oo ah ugaaska guud ee beesha gaaljecel oo musallaha al-shahiid sheekh mukhtaar abuu zubayr kelimed ka jeediyey ayaa bulshada muslimiinta ah ugu hambalyeeyey munaasabadda ciidulfitriga الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الحمد لله الله تبارك وتعالى يا نوم هدلنا نمعوين كي سفرها بضنا نوقع الله ديستي الله عز وجل إمانتا نسو وافجيي إن نعيدنا عيد الفطر أنا قصور لما يسني واجب كمدة واجبات الله تبارك وتعالى نصاري أمني إي استقرار إي ولاقنا نوقع دمي أنا لك مهدلنا الحمد لله رب العالمين anigoo ka faa'iidaysanaya fursaddan waxaan leenahay dhammaan muslimiinta meel walbay joogaan waxaan ugu hambalyaynaynaa ugu tahniyeynaynaa ciidda fitrida ay ugu horeeyaan walaalaha mujaahidiinta ee hoggaankooda ee cadowga alla tabaaraka wa tacaala ee muslimiinta diintooda iyo dalkooda iyo dadnimadooda duulaanka ku ahaa jiribka u dhigay taqabal allaahu mina wa minkum saalix alacmaal kula caamin wa antum bikhayr allahu akbar allahu akbar nimcooyinkaa faraha badan la tabaaraka watacaala allana siiyey maanta oo ah maalin ciid ah oo aad loo faraxsan yahay dadkeenna masaakiinta ah aan ka haqabtirno inay maaragtay culayska i dhibta hayso aan ka haqabtirno gacmaha aan u fidinno waxa jeebkeenna ku jiro iyo dadka alla tabaaraka watacaala wax siiyey waxay haystaan waxa ka bixiyaano idaacadda islaamiga ah andalus oo qayb ka ah tahniyadda ciidulfitriga ayaa musallaha abuu subayr mikrofanka la dhex qaaday bulshada
si wanaagsanaa loo ciiday aad iyo aad ciid mubaaragan leedna taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaal si fiican baa loo ciidiyey iyadoo ay abaar jirto ilaahay subxaana wa tacaalana waxa waaye hanaga soo reebo dadkana aad bay u ciidiyeen qalbi wanaagsana ka muuqda wallaahi abaarta jirtay dadka ay soo muuqdaan waxaana yeelaya harka shareecada yeelaya sidaan waa ilaahay subxana wa tacala kitaabkiisa markii la qaato oona la tadbiiqiyo lagu dhaqmi ay sidaan wax u muuqdaan sidai abaara u jiraan iyo xaaladda jirtay iyo dadka siday u yeelaan waa kaafi kaldheri alxamdulilah barwaaqaansan musalaha maasha allah maad aad iyo aad baa loo soo buuxiyey waa la soo camiray markaad fiiriso waxaa waaye ishaada ku qabowsanayso shacaayirta muuqato iyo dadka say u labisan yihiin iyo raayaadka tawxiidka meel kasta ka suran waa alxamdulilah wax aad iyo aad aan maaragtay ugu qalbi qabowsanay waa ilaahana noo yeelay dhiigga shuhadada ayayna ku timid ilahay falligii waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan sheekh guuleed abunabhaan oo kelimad ka jeediyey musallaha salaada ciidda lagu dukaday ayaa bulshada ku dhaqan wilaayada hiiraan iyo guud ahaanba muslimiinta caalamka uga mahadceliyey muslimiinta bacda xamdilaahi tabaaraka wa tacaala waxaana la weydiisanaynaa subxaana wa tacaala cibaadaadkii la soo sameeyey oo siyaamka lahaa qiyaamka lahaa qiraa'aadka lahaa oo ay ugu dambayso salaada ciidda oo aan saaka tukannay takbiirta iyo tahliisha ilaahay aan u samaynaynay subxaanahu wa tacaala iyo cibaadaadka kaloo aan samayn doonnaba inuu alla naga aqbalo subxaanahu wa tacaala intaa kadib farxadda ciidda maalinka qiimaha badan ee uu nabigeenna noo jideeyey sala allahu calayhi wasalam anoo ka faa'iidaysanayo waxaan farxadda la wadaagaynaa guud ahaan una tahiyanaynaynaa salaamaynaa guud ahaan dadka muslimiinta ah gaar ahaan kuwa ku nool wilaayaadka islaamiga waxaa xusid mudan inaan si gaara u xusno dadka u taagan camalka jihaadka ummadadooda kala duwan iyo afraaddoodaba waxaan leennahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idin xifdiyo waxaan idinla wadaagaynaa farxadda ciidda waxaana hawada idiin marinaynaa salaan assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waxaan si gaara la wadaagayaa farxadda ciidda iyo cibaadada qiimaha badan oo aan soo samaynay mujtamaca ku nool wilaayada islaamiga hiiraan waxaan idin leennahay taqabbal allaahu mina wa minkum saalix alacmaali kulla caamin wa antum bikhayr waxaan ilaahay idiin weydiinaynaa subxaanahu wa tacaala ramadaanka ramadaankiisa kale inuu alla nagu gaadhsiiyo caafimaad iimaan iyo islaamnimo towxiid sugan wadajir iyo iskuduubni gaala nacayb iyo islaam jacayl inuu alla nagu gaadhsiiyo ayaan alla idiin weydiinayaa subxaanahu wa tacaala waxaan alla idiin weydiinayaa kiina xanuunsan inuu caafiyo keenna ay dani ku taagan tahay danta inuu alla u qabto subxaanahu wa tacaala ayaan allah inoo wada weydiinaya waxaan rabaa si gaara inaan u xuso ragga huquuqta ku jira oo cadowga naga hor taagan oo wiilasheenni ah oo walaalaheena oo goob walba joogo ansaar iyo muhaajiriin leh waxaan leennahay ilaahay qalbiyadiinna ha sugo ilaahay qalbiyadiinna ha sugo qalbiyada cadowgiinnana rucbiy argagax allah qofko
iminkana aan eegno dhanka wilaayada islaamiga ah ee gado iyo sida maanta looga ciiday iyo walaalkeen casaam carafaad oo inoo sii ambaqaada allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar
aad baad macsan tahay walaalka iyadoo ay maanta tahay maalintii koowaad ee ciidulfidriga waxaa degmooyinkai deegaanada walaayada islaamiga gado laga wada tukaday labada ragcadood ee salaada ciidulfidriga waxaana masallaha weyn ee abuyaxya ee ku yaala degmada ceelcad ee xarunta walaayada islaamiga gado iskugu soo baxay boqolaal ka mida dadweynaha ku nool degmadaas oo iskugu jira rag dumar caruur waxaana masallahan lagu xadhay raayaadka iyo boorarka noocyadooda kala duwan musallahan aad loo soo buuxdhaafiyey waxaa halkaasi lagu tukaday labada ragcadood ee salaada ciidda wahaa naxnu nastaqbilu yowman cadiiman min ayaami alislaam innahu ciidu lfitri jacalahu allahu subxaanahu wa tacaala ciidan lilmuslimiin fafi saxiixayni min xadiidi caishata radia allahu canha qaalat qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam inna likulli qowmin ciida wa haada ciiduna ففي هذا اليوم يؤدي المسلمون صدقاتهم إلى إخوانهم المحتاجين وهي فريضة فرضها النبي صلى الله عليه وسلم فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ضعمة للمساكين وطهرة للصائم من اللغو واللهو وهي صاع من تمر أو صاع من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير والصغير والكبير من المسلمين ففي هذه المناسبة العظيمة نهنئ جميع المسلمين عموما والمجاهدين المرابطين في جبهات القتال في كل قطر من الأقطار بحلول عيد الفطر المبارك فنقول لهم عيدكم مبارك وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال kadib labada ragcadood ee salaada ciidulfidriga waxaanu makarafoo kala dhex qaadnay qaar ka mid dadweynaha ku nool degmada cilaade oo iskugu jira rag iyo dumar iyagoona naga warramay munaasabadda ciidulfidriga iyo jawga siduu ahaa iyo farxadda bulshada iyagoona iskugu hambalyanayo taqabal allaahu mina wa minkum saalix alacmaal boqolkiiba boqol ilaahay baa ku mahadsan subxaana watacaala noona dhammeeyey soddonka beri oo bisha ramadaan nabadna noogu dhammeeyey maantana aan si farxad leh ku tukannay iiddi ilaahaygaasaan ku mahadinaynaa muslimiinta maanta sida u ciiday iyo degmada calcadi sida looga ciiday ka hor
si fiican boqolkiiba boqol baa looga ciiday aad bayna ciiddaani maaragtay ciidii hore ooga duwan tahay maadaama xilli adag kusoo- ku soo aaday dadka ku dhaqan degmadana ay sakhiir iyo kabiir waayeel iyo wax walba oo dhan ay soo xaadireen waxaa la dhihi karaa ciidihii hore wax dhab- wax badan bay dheerta ciidda farxadda dareenka aad buu u wanaagsan yahay dadka si fiican bay u ciideen Waxa waye bulshada waxa waye farxadooda iyo dareenkooda aad buu u wanaagsan yahay ka hor maanta fagaaraha iyo sida looga ciiday iyo ciida sida baa soo fagaaraha dadka aad bay u soo buuxiyeen magaalada waxa weeye waa aad bay u soo camirtay fagaaraha waxa weeye waa dadka tuuran dad aad badan waa ugu buuxaan calaykum asalaam warahmatullahi barnaamijka waxaa ku sugan tahay masallaha weyn ee abu yaxya libi ee degmada calcadde bal sida looga ciiday iyo ciidii farxadda malmaanta muslimiinta walaalla ciiddaanu wax dheerihay sidata alxamdulilah ilahi baa subxana watacaala waa ku mahadsan waanu ciidnay ciid wanaagsan waan ciidnay saddex marxaladoodna way sidataa lambarkow dadkoo iskumar so- soomay adduunkao dhan caalamka muslimiinta o dhan oo iskumar soomay haddana mar labaad isla afuray waa guul muslimiinta u soo hoyata midda labaad yuhuud iyo maraykan baa ilaahay subxaana watacaala acdaadiisi baa balaayo alla ku sallada ayagana burburiya waxaa u yimid fashilaad waa nimco kale ku soo aaday iiddaani oo is- labaaday wadato nimcada saddexaaday wadatay waxaa weeyaan roobkii sannada oo noo bilowday abaar abaar baan ku soo jirnay roobab baan noo da'daay ilaahay subxana watacaala waa ku maasan marka iiddaanu saddexdaas marxaladood ayay eh, sidataa waxyaabahaasa marka noo muuqanaya nimcooyin waxaa noo muuqanaya muslimiintan ay kor u soo kacayaan gaaladina ay nusqaamaysaa noo muuqanaya degmada calcadda wax looga iiday si wanaagsan Ee, maasha allah aad baa loo faraxsan yahay marka si wanaagsan baa musallaha loogu iiday lasoo imaaday caruurta ciyaalka dumarka waayeelka waxa horay male aad bay dadku faraxsan yihiin maasha allah ciidul fidri aad baa loo soo dhaweynaya aad baana loo faraxsan yahay maasha allah alxamdulilah ilaah mahadle shucuurtana maanta aad bay u kacsantahay waa faraxsannahay yowmul ciid weeye alxamdulilah ramadaan baa noo soo gabagaboobay muslimiintana farxad aad u badan baa ka muuqanayso ilaahay waa ku mahadsan alxamdulilah ilaahay iidaa iideeda kale nabadan uu gaarsiiyo islaamka cizi iyo sharaf allah siiyo gaaladana allaha dulleeyo insha allahu tacaala walaal waa mahadsantaha alxamdulilah bismillaah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli ilaahi baa ku mahadsan ciid wanaagsan si sharaf leh oo la soo buuxiyey een, rugta ciidda lagu tukanayo insha allah walaayada iyo walaada- iyo walaayada iyo shacabka ee dhammaan las- loo soo wada baxay aad baan ugu faraxsannahay soddonkii baan soo soonnay ilaahay baa ku mahadsan maanta oo aan joogno jimca oo ii- ay tahay ciid yaa barakallahu fiikum annagoo walaayadanada ee ayna dhex joogto aabnigenaga iyo shookadana haysanno yaa insha allah ilaah duuraha ku guulaysanay barakallahu fiikum Ee, si fiican baan maanta uga iidnay magaalada nadi calcadde ciidii hore ciid ka fiican sida abaarta loo joogo dadkeedu inuu maqan yahay loo moodahaya aad baa loo soo camiray ciid qurux badan oo nabadgelye leh oo si fiican u dhacday baan maanta iidnay alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay baan ku mahadinaynaa hadee waa u jeednaa mataqaanaaye waxaa weye wax layska weydiinaya ma laha maanta aad iyo aad si u qiimo badan baa loogu ciiday dad iyo mataqaanaaye waa rag iyo dumarba u soo baxeen waxaad mooddaa in la taagay carafo marka aad iyo aad baan ugu faraxsannahay gabdhaha iyo mataqaanaa soo wada xidhay xijaabada iyo raayada mataqaanaa usoo xidhay wejiga mataqaanaa masallaha qaabka quruxda loo agaasimina mataqaanaa aad bay u qurux badan tahay dee mar kastaba waa saan cilcadde alxamdulilah rabbilcaalamiin dee diinta inaan kor u kacsan tahay oo mataqaanaa la jecel yahay mataqaanaa maarata unbay mataqaanaa tusaale u tahay waana ku faraxsanahay aniga bulsaar baan ka soo tagay meesha la yidhaha walaayada ceelwaq waa ciid baan u imid insha allah inaan dadkayga la ciido insha allah maadaama maqarkii gobolka ay tahay marka saasaan u insha allah maanta bal ka waran ciidda iyo sida looga ciiday magaalada bal iyo waxyaabaha maanta kaaga muuqda bismillaah alxamdu lilaah rabi alcaalamiin uma asalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam awalan ilaahay baan u mahadinaynaa soo gaarsiiyey maanta oo ah maalin ciid ah oo ciidulfidri ah markaan cabiro sida loo ciiday maanta waa maalin weyn oo si qurux badan dadku ay u ciideen ayagoo soo maray xilli abaar ah oo kulul haddana siday u soo xaadireen iyo wujuuhdooda khayrkee nicamta ka muuqata waxaa la dhihi karaa islaamnimada khayrkeeda ka muuqata marka barwaaqa ka muuqata meesha وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته bal ka waran maanta degmada calcade iyo sidii looga ciiday iyo bal ciidan ciidaha kale ما شاء الله عيد وناكسن سي وناكسن بانو عيدني عيدا waxay dheer tahay nabadgelyo nimco weeye alxamdulilah farxadda waa saa'id dadku waxa weeye wuxuu wuxuu muujinaya shacaa'irka islaamka aad loo muujinaya si wanaagsan baan u ciidnay dhammaan waxaan salaamaynaa muslimiinta meel kastoo joogaan gaar ahaan mujaahidiinta ku jilbi xiran ribaadka waxaan leenahay sabra insha allah go'aado la sabartaba insha allah ilaahi subxana watacaala waxaan idinkaga rajaynaynaa inaad guul heshaan waxaan la dardaarmayaa oon kaloo la dardaarmayaa amiirka muslimiinta ii sheeg waxaan leeyahay cadaaladda ku dheerow cadaaladda ku xeldheerow cadaalad haddii la helo wanaag baa la helayaa insha allahu iyo iisha guul insha allah muslimiinta dhammaan meel kasoo jooga waxaan u rajaynayaa guul salaam waalaykum salaam waraxmatullah calaykum. bal maanta degmada calcada aan ku sugannahay iyo fagaaraha ee weyn ee abuyaxya libiya bal ka waran sidii looga ciiday magaalada maasha allah maasha allah magaalada ceelcadda farxaddeeda mia bilmia weeye aad bay u wanaagsan tahay shacaa'irtu waxaa weeye idii hore aad bay uga bedelan tahay islaamkanu inuu kor noqday bay ka dhigan tahay ilaahay baa ku mahadsan alxamdulilah dhammaan waxaan salaamayaa muslimiinta dhammaantood ahli tawxiidka ah gaar ahaan mujaahidiinta meel alla meelay joogaanna ilaahay guul iyo gargaar ha siiyo annaka dhanna ilaahay naga dhigaayo koo kale maasha allah taqabal allahu mina wa minkum baan leeya ciidul mubaarak aad iyo aad baan u yidnay si wanaagsan shacaarta islaamka iyadoo muuqata si wanaagsan baan u yidnay mujaahidiinta dhammaantood basraay dadka muslimiinta aad iyo aad baan u yidnay si wanaagsan baan u yidnay asalaamu calaykum bal maanta magaalada sidii looga ciiday wacalaykum asalaam maanta magaalada calcadda waxaa looga yeeday si fiican dadka muslimiinta dhammaantoodna waxaan leeyahay ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikhayr taqabal allaahu mina wa minkum saalix alacmaal maasha allah si wanaagsan baa laga soo qaybgalay ardada oo dhar kala noocnooca qabta oo ku iidayso maasha allah si wanaagsan baa loogu iiday maanta magaalada calcadda fagaaraha sheekh abiyaxya alibi muslimiinta waxaan leeyahay taqabal allaahu mina wa minkum saalix alacmaal kullu caam wa antum bikhayr waxaan leeyahay ciidan ciideeda kale ilaahay subxaana watacaala nagu gaarsiiyey nabad iyo barwaaqo iyo roob annagoo muslimiin ah oo furannay dholal badan oo maanta inaga haystaan cadow oo walaayaadka islaamiga ah iyo gadoo dhan lagu xukumaya insha allahu tacala raayada tawxiidka walaalkaa sidaa la socota maanta waa maalintii koowaad ee bisha shawaal sanada kun afar boqol afartan toddobo ahna maalintii koowaad ee ciidul fidriga waxaa degmooyinkii deegaanada wilaayada islaamiga godo ee si iskumida laga wada tukaday fagaarayaal kala duwan labada ragcadood ee salaada ciidul fidriga iyadoona horey u jirtay abaar weyn oo saamaysay bartamaha iyo koonfurta dalka soomaaliya ayaa waxaa maalmahan dambe da-ayay roobab ay ku diirsadeen dadka iyo dunyada gaar ahaan wilaayada islaamiga godow waxaa ka da-ay roobab ay ku diirsadeen dadka iyo dunyada oo ka kala daaya meelo kala duwan qayb ka midana ay weli ay ku diyin roobka aanu filayna insha allahu ilaahi subxaanah watacaala oo na siin doono roobka iyo nimcadiisa mahadsanid casam sidaasi la mid ah wilaayaadka islaamiga ah ee mudug iyo shabeellada hoose ayaa maanta si weyn looga dabaaldegay munaasabadda ciidda waxaana saaka fagaarayaal kala duwan oo ku yaal wilaayaadkaasi laga oogay labada ragcadood ee salaada ciidda warkii duhurnimona waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu